geeki cagaarshowga adduunka labaatiisa iyo idka luulyo weliba waa fursad laka derdergeliyow dadaalada heer qaran iyo heer caalamiya ka saabsan cagaarishowga dhiirigeliyowga ficilada iyo ku qeybgalowga shakhsiyaadka la howlgalayaalka iyo dadweynaga iyo in in la muujiyo baahida lanqaba jawaabnagow caalamiyo weyn sida laka qeexiyay warbixinta cagaarishowga caalamiga ee w jo ee lama kuntum iyo todobadii sanad kasta labaatii siyeedka luulyo dadka adduunka oo dhan yaan dabaaldegee geeka cagaarishowga adduunka iyadoo laka sharafi dhaladowga doctor bridge oo ee qofkiin kuhoreeya helay viruska cagaarishowga b kun sagaal boqol lixdan iyo todobadii kureen weliba uu sameeyay tilaalka cagaarishowga b lama sano kureeda geeka caalamiga ee cagaarishowga adduunka weliba la xusay labaatii siyeedka luulyo iyadoo korlan qaado wacyiga cagaarishowga viruska caabuqa beerkoo sababow cudurada beerka oo daran kansara mowduucu sanadkan weliba waa waa wakhtigii ficilka weliba jareeshan nooca viruska cagaarishowga uslaya a b c d iyo e si wadajare cagaarishowga b iyo c iyo caabuqyadan ka badan oo sheenow hal dhibiisan sadde milyan oo dhimashee iyo lama dhibiisan laba milyan oo caabuq cusub sanadkiiba cagaarishowga weliba uuse saameeyay inku badan saddex boqol oo milyan oo qof adduunka oo dhan weliba uuse horseeday inku badan hal milyan oo dhimashee sanad kasta inkastoo ay jiraan tallaalo waltar leh xeelado hortage iyo dawooyin dhimashada cagaarishowga iyo sii korraayta adduunka doctor cabdiqaadir xaaji axmed ciro waa dhakhtar muddo fog ku shaqeeyay daaweeyowga cudurada guud waana ku howlgalow cisbitalka arlaadi weliba unwal ku weydiinay cudurka cagaarishowga walowsaya sida lagu horseedo way daaweyntiisa cudurkan marka aan ka hadalno cudurkan waxaa weeye cudur ku dhaco beerka waxaa keeno bacteria ama waxaa keeno ferus ama waxaa keeno jirka dhexdiisa waxyaabo ka dhasho shan nuuc ayaa loo qaybiyaa oo a iyo b iyo c iyo d labada ugu daran oo dadka aadka u wareeraya waxaa weeye hebatitis b iyo hebatitis c waa labada karooniga noqdo oo qofka maxaytood ama u keeni kara dhimasho ama u keeni kara inuu noqdo kansarka beerka marka aan u gudubno yuu ku dhici karaa wuxuu u badan yahay oo u nugul inuu ku dhaco cudurka dadka meelaha bulshada ah ka shaqeeyo sida baararka isbitaalada maxaytood meel kasta oo bulsho isugu imaaneyso ama ha lagu siiyo maxaytood daawo ama ha lagu qaabiyo cunto meelahaasu ugu badan yahay kahortegiisa waxay ku xiran tahay dadaal bulshada inay isla dadaasho ah qofka waa in uu gacmihiisa aada u nadiifiyo uu dhaqa intuusan cuntada cunin ka hor dadka guurka badan waa dadka u nugul ayagana maxaytood inuu ku dhaco cudurki guurka ka hor waxaan dad ku waaninayaa si looga hortago cudurka in maxaytood labada qofood oo guurka ku heshiinaya ay baaritaan sameeyaan si cudurkii haddii qof ka mida ay qabto loola taliyo ama daawo loo siiyo si uu bulshada uga sii yaraado dadka oo maxaytood isbitaalada ka shaqeeyo sidoo kale ayagana waxay kamid yihiin dadka u nugul in maxaytood cudurkii uu ku dhaco ayagana waxaan kula talinayaa in ay ka taxadiraan maxaytood gacmahooda intaysan bukaanka qabo cudurka u shaqeynin golofis ay xirtaan dadka oo isticmaalo daroogada gaar ahaan haddana isla isticmaalo hal saliingo waxaa laga yaabaa in saddex qof afar qof hal saliinga ay isla wadaagto ayagana maxaytood waa dadka ugu badan oo cudurka kala qaadi karo ayagana waxaan ku waanina daroogada hortan marka hore inay iska dhaafaan marka labaadna saliinga aan la isla wadaagin ama sakiin aan la isla wadaagin ama maxaytood waxyaabaha afka leh oo jirka goyn karo oo dheecaan qofkaas uu leeyahay intuu soo qaaday jirkaaga keeni kara dheecaankaas guud ahaan sidaas waaye kahortegiisa iyo maxay atood cudurka sababuhu ku yimaado
haana kumida bulshada magaalada baydhaban welibayo ku hadalena cudurka agaarishowga walyaabayo ku aaminsanyin iyo sidiion aragaayanga anoo magacagayga cabdimaalig aadan buulle oo ka nool magaalada baydhabo oo kamid ah dhalinyarada ka nool magaalada baydhaba horta maalintan maalin oo waliba ee shacabweynaha soomaaliyeed mise dadka soomaaliyeed ciidanka wingu waayo dad badan oo may jiray oo cudurkan mise maalintan oo cudurka cagaarishowga dad badan oo la nool cudurka cudurkan halista ana cudurkan ku aaminsana meetaa horta cudurkan dadka markii aladayan mise haddii talaalkii oo liinka targalay sidiyo iyo anqaadada fadan maana iyo inan qaadana ama lankun aladi talaaloyo dadka la siyaayana ma qaadana cudurka cagaarishowga mayboo cudur haliska ah deegaanada geekonan roogna ee koonfur galbeed iyo guud ahaan soomaaliya khaasatan maybaa saameyn ka leeyaa gobolladan webiga maro dadsho webiga biyuusha isticmaalayaan dadka wararka isticmaalayaan iyo saameyn ku yeelade waan mayba cudurka dhiyo beerku waaye marka beerku welwelbo ka dhiyon waan halis eewo marka cagaarshowga madilan fiiri deegaanada dadka may aragaase dad beerka ku bararayaan kudib maylka leeyaa hebelo beerkaas kugu bararay mise mayba aloolada ku furtay dhamade marka saameyntaasa ku leeya deegaanka
inkastoo iyo jaran qalabka fayla oo laka ogaado u daaweynta haddana weliba hoosan dhiyey qiimo alaabta baarowga iyo heerka daboolowga daaweynta yasrunti laakiin deerowga hadafka cirabtarka dhawaliyo jow hay-adda caafimaadka adduunka markii la deera lama kun soddonka weliba lafadaha ini la deera haddii tilaabo deg dega ee la qaadaa waana la ka yarayaa cudurka cagaarishowga